subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington doorashadii dhowaan ka dhacday dalka sweden oo ka koobnayd heerarka kala duwan ee maamulada dowladda federaalka gobol iyo deegaanba ayaa dadkii u tartamayay waxaa ku jiray soomaali badan hanad maxamed cabdi oo loo yaqaano xulbaale waxa uu ku guuleystay xubinimada golaha deegaanka ee yumio ee gobolka vester botten oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka sweden waryahana jaamac bula jaamac ayuu ayaa ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa aada iyo aad ayaa umahadsan tahay marka runtii dareenkayga aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ku guulaystay marka adigu waa ilaa iyo lixdan iyo shan qof ayuu ka kooban yahay golaha deegaanka marka waxaan ku noqonaynaa aniga iyo wiil kaloo soomaaliya isagana soo galay marka laba qof oo soomaaliya ayaan ku noqonaynaa magaalada tan gobolkana iyadana waxaa soo galay wiil kale oo soomaaliya oo xisbigeyga ka tirsan marka runtii waa arrin aada u weyn ayay ka tahay gobolkan marka waxaan noqonaynaa runtii waqooyiga sudan micnaha kama jirto magaalo oo dee intaasoo qof soomaali ay ku guulaysatay marka waa wax runtii aada iyo aada u weyn waan ku faraxsannaha waayahay gobolkaaga iyo magaalada waana u imaanaynaa laakiin bal sawir ka sii soomaalida ku dhagaysanaysa sweden waxaad carabka ku dhufatay waqooyiga inaysan sidaan oo kale gobolkiina ay meel kale oga dhicin marka bal tusaale naga sii sweden sida ay sawir ahaan u qaybsan tahay iyo soomaalida iyo weliba soo galootiga kale siday ugu kala badan yihiin gobolada runtii soomaalida wadankan sudan degan waa ilaa adig boqol kun oo qofa lagu qiyaasaa inta badan marka waxay degan yihiin koonfurta sudan sida stockholm iyo tobori maalmo magaalooyinka waaweyn marka anaga waqooyiga waa runtii waa dhul weyn waaye laakiin dadka sida uu koonfurtoo kale uguma badno marka magaaladeenana waxaa degan ilaa iyo kun qof oo soomaaliya magaalada waxaa tiri guud ahaan boqol iyo labaatan qof baa ku nool soomaaliduna waa kun marka doorashada ma magaaladao dhan ayaa ku dooratay mise xaafadda ay soomaalidu degan tahay unbaa lagaa doortay may doorashada magaaladao dhan waayo sudan oo kale xisbiyada waxay samaystaan liistay samaysanaan xisbi walba wuxuu leeyahay liiste gaar ah mar walba marka xisbiga codka uu helo haddii ay helaan kasoo qaada toban boos oo kale marka liistadii waxaa sii samaysanaya xisbiga xubnihiisiya marka hore u codeynaya waa doorashada koowaad marka kusoo baxday tan kale marka tobankaas boos xisbiga uu helo tobankaas qof ugu horeysa ayaa gelaysa hadduusan jirin qof ka dambeeya oo helay boqolkiiba shan cod qofkaasaa marka ka kormari kara marka anigoo kale magaalada oo dhan ayaa marka sida aad sheegtay magaaladaada laba qof oo soomaaliya ayaad kusoo gasheen gobolkana qof kale ayaa soo galay gobollo kalena waa laga tartamayay dabcan maxaa sababay in xilligan ay sweden intaasoo qof oo soomaaliya siyaasadda u tartamaan isbeddelka intuu ka yimid runtii waxaan umalaynaya de soomaaliyada iyo sudan wakti dheer ay degan yihiin ilaa iyo hadda soddon sano ayay deganaayeen marka marba marka kasii dambeysa dadka dee wadanku ay sii fahmayaan sisterkii ay fahmayaan xisbiyadii xataa fikradihii ay ku kala dhisan yihiin marka dabcan sanadba sanad doorashada doorashada kasii dambeysa waxaa aaminsanahay in soomaalida ay kusoo badan doonto meelaha micnaha siyaasadda sida ha noqoto baarlamanka ha noqoto gobolada ha noqoto degmooyinka si kale haddii loo dhigo marka waxaad leedahay waktigii la deganaa oo qaxootinimada iyo ajnabiga dalka lagu ahaa waa laga gudbay hadda dalka ayaan wax ka degannahay marka waan ka muuqan doonaa meelo badan ha sax wey hadanada soomaalida runtii waxay ka mid yihiin ajnabiga ugu badan oo xiiseeya siyaasadda marka mar walbana way jecel yihiin inay raacaan marka way fiican tahay in macnaha ay qaadaan tallaabadii macnaha xisbiyada ay kamid noqdaan oo de ay ay si rasmi a siyaasad ugu shaqeeyaan aysan ahayn keliya wax hadal ah bal aan eegno waxyaabaha soomaalidu ay ku jeclaadeen siyaasadda ama ay u gelayaan xisbiyada taada annagoo ka duulayno maxaa u sabab ahaa inaad adigu siyaasadda isu diyaar garayso oo xisbi ka mid noqoto inaad tartantana damaceeda uu kugu abuurmo aniga soomaaliya ayaan kusoo koray aan kasoo tegay anoo shan iyo toban lix lix iyo toban jiro marka weligay anoo yar baan runtii siyaasadda xiiseyn jira anoo soomaaliya jooga markaan sudan imaadana marka macnaha waan sii wada ilaa adiga ada siyaasadda waxaan ku jira labaatan sano meelahaas hadda ka hor ayaan soo galay aan ku guulaystay labadi kun iyo labadii ayaan doorashadan oo kale magaaladan aan ku guulaystay kadib marka siyaasaddii ayaa waxaan ka yara qaatay dhowr sano ayaan ka maqnaa marka maadaama macnaha caruur aan la caruurteeda korasaan saga jiray marka hadda ayaan dib ugu soo noqday marka aan isu soo sharaxay markii labaad hanad maxamed cabdi bal waxaad noo sheegtaa dalka sweden doorashada hadda dhacday waxaa aada u soo baxay oo kuraas badan inay helaan la filaya marka loo fiiliyo codadka ay ku guulaysteen xisbiga midigta ah ee xagjirka ah sweden democrat oo ajnabi nacayb ku caana arrintaas inkastoo deegaan tahay adiga culays intee la eg bay siyaasiyiintiina soo baxay idin saaraysaa runtii aniga magaaladeena adiga golaha deegaanka oo kale afar oo xisbigaasa soo galay laakiin marka magaaladeena wax weyn kama bedeli doonto xisbiyadii kale ka badan laakiin markay noqoto wadanka oo dhan ayaa macnaha waxay heleen ilaa iyo lixdan golaas oo baarlamanka wadanka oo dhan arrinta kulle waxay keenaysaa arrin jawareer ah hadda ilaa hadda lama yaqaano dowladda habkay u dhismi doonto marka xisbi waxaa jira isagana ku xiga iyaga oo moderaat la dhaha ama xisbi la dhaha christian democrat oo macnaha dhinaca diinta adiga salka ku haya marka labadaas xisbi isugu dhow yihiin oo macnaha laga yaababa de inay isla shaqeeyaan laakiin islamarkaas ma haystaan majority marka marka runtii aaday u qadsan tahay macnaha dowladda habkay u dhismay